markii ay dabayshu qaatay cumar yare gurigiisa. Dabeel waalan ayaa magaalada xoog ku soo gashay. Guryihii daboolkii ka wada qaatay, daaqadihii wada jajabisay, geedihiina way wada ruxday. Dadkii oo dhan guryihii bay kasoo bixi waayeen oo way wada baqeen. Dabayshu waxay xoog u qaatay cumar yare gurigiisa, waayo isaga ugu sokeeyey. Gurigii oo dhan way wada qaatay, meel bay ku turtay. Cumar yare gurigiisa wuxuu hadda dul yaallaa buurta dheer ee la yidhaahdo buurtii dheereed. Markii ay dabayshii degtay oo ay dadkii soo wada baxeen ayay arkeen inuu gurigii cumar maqan yahay. Alla, war gurigii cumar dabayshii baa qaatay ayay yidhaahdeen. Weligeen oo dambe ma arkeen cumar. Xaggan baan joogaa ayuu soo qayliyay cumar. Alla, cumar, maxaa dhacay? Wuxuu koray buurtii dheereed. Waxaa joogay magaalada badhasaabkeedii Kabud oo sheegay waxa la samaynayo. Wuxuu yidhi waxa ugu muhiimsan inuu cunto la siiyo cumar. Jiimkii baa xarig lagu xiray oo hilibna loo saaray markaas baa cirka loo tuuray. Kow, laba, saddex, sii daaya ayuu weli ayuu qayliyey badhasaabkii. Boom! Jiimkii koor buu aaday buurtii buu ku dhacay. Meeshii loogu talagalay ayuu ku dhacay. cumar gacantuu ku tiigsaday hilibkii soo qaatay uu qabsaday isla markiiba waxay bilaabeen dadkii magaalada inay jiimka wax walba u raaciyaan cumar sida baradhada suugada iyo roodhida iyo subaga iyo wax kasta u baahnaa cumar yare waxyaabo badan buu u baahan yahay ayay dadkii isku raaceen maadaama uu keligii meesha joogo maryan waxay u samaysay istaraashooyin waayo kuwaas markasta u baahan karaa ninkii wax dhisi jiray wuxuu u sameeyey kab waayo kuwaas lagama daalo cumar yare xarigii buu soo jiidaa istaraashooyinkii iyo kabtii ayuu daaqada kasoo qabsaday markiiba baarsaarkii baadhasaarkii magaalada wuxuu diray mindidiisii mid fiican ayay ahayd weliba ayuu cumar siiyey ninkii kabahana wuxuu u diray beer kaba ah hiliblihiina wuxuu u diray hilib badan ninkii roodhida samayn jiray wuxuu u diray isaguna roodhi badan kii ubaxyada wuxuu siiyey ubaxyo badan matiyesna wuxuu u diray ciyaar nin kalena wuxuu u diray wax kale wax walboo loo baahnaa ayaa loo sameeyey wilina wuxuu u dhisay diyaarad maryare freerina hilib kale ayuu u sameeyey oo mashiinkiisa uu isagu sameeyey ayuu ku sameeyey gabayaagii magaalada xitaa wuxuu u qoray gabay maryare qof walba oo magaalada degnaa wuxuunbuu siiyey cumar qof walba maalintii dambe ayaa dadkii oo dhan soo tageen mayarkii magaalada bay u tageen waxay ku yidhaahdeen meeshu meeshu kuma meesha kuma fiirsan karno cumar yare waa keligii mayarkii oo ahaa nin aqli badan wuxuu yidhi waan fahmi karaa amba way idhibaysaa wuxuu soo aruuriyey afar nin oo magaalada ugu xoog badan oo waaweyn waxay yidhaahdeen waxaan rabnaa inaan soo caawino cumar yare oo aan buurta dheer kasoo dejinno wax kastaa noogu qaadatee buurtii bay bilaabeen inay koraan nimankii afartii nin magaalada ugu xoog badnaa dadkii oo dhan meel halkanay kasoo eegayaan oo way daawanayaan afartii nin kor bay usii socdaan buurtii dheereed bay weli sii socdaan weli way korayaan laakiin waxbaa dhacay aan la fililayn malaa waxaa keenay wixii alaab ahaa iyo cunto ee guriga la geeyey waayo gurigii wuu cuslaaday haajiw bonk ka yadhay cumar yare iyo gurigiiba way soo talaalaxeen oo buurtii dheerda ay kasoo degeen meeshii loogu talagalay ayuu haddana kusoo noqday gurigii dadkiina way wada farxeen afartii nin oo xooga badnaa hadda waxay kasoo degeen buurtii dheereed dibba usoo noqdeen oo soo degeen laakiin bilad baa la siiyey waayo waxay koreen buurtii dheereed meelna waxaa loogu qoray oo waxaa lagu dejiyey buurta agteeda inay koreen afartaas nin maalintaas iyo maalintaas cumaryaalana waxaa la siiyey bilad faridnimadiisa iyo xoogbadnadiisa ayaa lagu siiyey maadaama uu keligii meesha joogay isagoon baqayn eygiisii xitaa balid baa la siiyey waayo ey yaro fariidu buu ahaa xalfad weyn baa loo qabtay wixii hilib- hilibaha magaalada yaalayna waa la cunay waa la kariyey ee, markii jiimka loo raaciyey cumar badh asaabkii magaaladana hadal ayuu soo jeediyey oo ugu mahadcelinayo maayarka magaalada uu leeyahay waa nin fiican dadkii way u wada sabciyeen xalfadii si fiican bay u dhacday laakiin waxaa dhacday isla sidii sanadkii ku xigay sanadkaas